horta marka koowaad ilaah bay mahadi u sugnaatay ma aragtay waxana waxay ahaayeen qadar allihii igu qanciyey ayaa mahaddaas kale marka koowaad marka labaadna yahow ma ahayn meeshu dalka belgium sharciga ka jira sharciga aan fahmi karno ama aan naqaana ma aha waxay isticmaalaan sharci maaragtay fahamkiisu uu adag yahay afar sano iyo laba bilood waxaa socotay maxkamad waxaa socotay maaragtay dagaalan iyagana laga rabay cadeymo inay keenaan ah maaragtay eedaha ay ugu soo jeedinayaan annaguna aan keenaynay maaragtay cadeymo badan hadda ayadana u baahan in wakhti badan fasiraadeeda laakiin marka lasoo koobo wax dembi ah oo caddayn ah oo ay keensadeen ma jirin intii maaragtay ay isku kabkabeen oo ka abuureen magaalada magaaladai joogaan dhexdeedana maxkamaddii ugu sarreysay supreme courtigaan u naqaano ayaa burburisay taasaana xor iga dhigtay maaragtay haddana waxaa furan dacwo aan annagu ku dacwoonayno intii la xirnaa iyo dhibkii iyo magac halayntii iyo maaragtay sumcad qaadidii iyo wixii ay sameeyeen maaragtay magdhowgeedii iyo in xal loo helo maya mar walba waxa dhacayay waxay aheen xabsigaan ku jirnay mar kastana maxkamad markii la tago maxkamad kalea loo gudbaayo maxkamaddii koowaad oo kale markay xukun riddo oy maaragtay iyadoon caddeyn iyo daliil hayn ay xukunkii ku raacday kumaanu qancin maxkamad kanaan tagnay hadda toddobadii bishii novembar oo maaragtay sanadkii hadda aan ku jirno bishii hore ayaa maxkamaddii ugu saraysay dalka belgium ayaa go-aankii ugu dambeeyey aan la tagnay tii ayaa nagu raacday maaragtay inaanan annaga dembigan la sheegayo aanan lahayn iyadii baa nagu raacday